أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamigale andulisaa ka idiinaysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah dowladaha shiicada iiraan iyo midda saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhow inay soo gebagabeeyaan wadahadallada uga socdo dalka switzerlan dowladaha bariga afrika ayaa xasan garguuta ugu yeeray waddanka kenya iyadoon la filay in awaamiir cusub la soo siiyo markab xamuula ayaa si dirqiga kaga badbaaday weerar lagu afduuman rabay oo ka dhacay xeebaha dalka yeman faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa weeraro lala beershay cadowga allah oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay xamlo ballaaran oo kor loogu qaadaya caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo sidoo kale warkeena subax waxaa ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa suuqa toddobaadlaha ee degmada mirtaqwe ewilasaamiga ee shabeelle dhexe waa subaxnimo isniina taariikhna ay ku beegan tahay toddobada bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dowladaha shiicada iiraan iyo midda saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhow inay soo gebagabeeyaan wadahadallada uga socda dalka switzerlan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abushiiba nidaamyada daaqoodka ah ee qatar iyo bakistaan ayaa maantoo isniin ah ku dhawaaqay in la soo gebagabeeyey wareegii koowaad ee wadahadallada heerka sare ee u dhexeeyey maraykankiiyo iiraan kuwaas oo lagu qabtay xarunta dalxiiska burgenestok ee dalka switzerland iyadoo wadahadaladani ay qayb ka yihiin hirgelinta heshiiska is-afgaradka ee lagu saxiixay magaalada islaamabaad ee caasimadda dalka bakistan bayaan wadajir ah oo ay soo saareen qatar iyo bakistan ayaa lagu sheegay in maalintii ugu horreysay ee shirkii harada luserna ay ku dhacday jawi wanaagsan oo wax dhisaya islamarkaana laga gaaray horumar dhiirgelin leh waxaa kale oo la sheegay in la sameeyey hanaan lagu sii wadi karo wadahadallada farsamo ee u dhexeeya dhinacyada bayaanka ayaa sharxay in dhinacyadu ay ku heshiiyeen iyagoo ku salaynaya heshiiska isafgaradka in la dhiso guddi sare oo kormeera dhinaca siyaasadda ee dadaalada dhexdhexaadinta labada madax ee wadaxaajoodyada ayaa guddigan si joogtaha warbixin ugu gudbin doona iyagoo sidoo kale hogaamin doona kooxo shaqo oo gaar ah oo ka shaqeeya arrimaha nucleerka cunaqabataynta dabagalka iyo hirgelinta heshiiska xalinta khilaafaadka iyo arrimo kale oo la xiriira heshiiska bayaanku wuxuu intaas ku daray in guddiga heerka sare uu ku heshiiyey qorshe lagu doonayo in lagu gaaro heshiisa kama dambays ah muddo lixdan maalmood gudahood ah iyadoo si degdeg ah loo bilaabi doono wareeg cusub oo wadahadallo farsamo ah sidoo kale waxaa la sameeyey khad isgaarsiin toos ah oo u dhexeeya dhinacyada muddada lagu qeexay qodobka shanaad ee heshiiska si looga hortago inay dhacaan shilal iyo isfahamwaa loona xaqiijo marin ammaan ah oo maraakiibta ganacsiga uga gudbaan marinbiyoodka hormuus dhanka lubnaan labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la sameeyo koox ka hortagta korarka xiisadda taas oo ay ku jiraan labada dhinac iyo dowladda lubnaan iyadoo dhexdhexaadayaashu fududaynayaan howsha si loo ilaaliyo xabad joojinta iyo joojinta howlgallada militari ee dalkaas sida bayaanka lagu sheegay wadahadallada farsamo ayaa socon doona inta ka dhiman toddobaadkan gudaha bargenstock si looga doodo dhammaan arrimaha khuseeya qatar iyo bakistan waxay markala xaqiijeen inay sii wadi doonaan dadaalada lagu hubinayo in wadaxaajuudyadu ku socdaan jawi wax kuol ah oo horseeda heshiis kama dambaysa waxay sidoo kale uga mahad celiyeen maraykanka iyo iiraan siday uga go'an tahay xalalka diblomaasiyadeed iyo raadinta xal nabadeed oo waara dhankiisa abbas arakji oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay in dadaalada dhexdhexaadinta ee ay wadaan qatar iyo bakistan ay horseedeen horumar weyn oo lagu soo afjarayo dagaalka lubnaan qoraal uu ku daabacay bartii saxa ayuu ku sheegay in imtixaanka ugu horreeya ee dhabta ah uu yahay sida ay u shaqayn doonto kooxda ka hortaga isku dhaca ee lubnaan wuxuu sidoo kale sheegay in dhoofinta shidaalka laga dhaafay xanibaadyo xayiraaddii dhaqaale la fududeeyey qaar ka mid ah hantidii iiraan ee la xayiray si deg deg ah loo sii daayey la bilaabay qorshe dib u heshiisiin gudaha iiraan ah waxaa xusid mudan in shan iyo tobankii juun ay maraykanka iyo iiraan iyadoo bakistaan ay dhexdhexaadinayso ku dhawaaqeen inay gaareen heshiisii safgarad oo loogu talagalay in lagu soo afjaro colaadii ka bilaabatay siddeedii labaatankii febraayo jasaaka allaahu khayran walaalka abushiiba markab xamuule ayaa si dirqiga kaga badbaaday weerar lagu afduuman rabay oo ka dhacay xeebaha dalka yeman tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan camaar cabduqaadir wararka ka imaanaya xeebaha waddanka yeman ayaa sheegaya in kooxa hubaysan ay fuliyeen weerar ka dhan ah markab xamuul ah oo marayay xeebaha dalkaasi halkaasi oo markabka uu si dirqi ah ku baxsaday hay-adda dhanka howlgallada badaha u qaabilsan dowladda ingiriiska ayaa warbixin ay soo saartay ku xaqiijisay in laga hortegay iskuday weerar oo koox hubaysan ku doonaysay inay ku qafaalato markabka oo ah mid xamuul ah oo marayay meel qiyaastii konton mayl oo dhanka badda ah u jira magaalada shixri ee dhacda gobolka xadramowt ee bariga dalka yeman hay-addu waxa ay sheegtay inuu markabka ku soo wargeliyey iskudayga weerarka ah waxa ayna sheegeen in kooxda oo ka kooban shan xubnood ay isku dayeen in ay soo fuulaan markabka balse la iska caabiyey markabkana uu si deg deg ah goobta oga baxsaday warbixinta ka soo baxday hay-adda dhanka badaha u qaabilsan dowladda ingiriiska waxa ay intaasi ku dartay in shaqaalihii saarnaa markabka ay dhammaanbad qabaan markab uu ka leexday jihadii uu ku socday weerarka kadib waxa ayna sheegtay in uu safarkiisa sii watay oo uu dekado kale kusii jeeday jasaaka allaahu khayran walaalka camaar faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa weero lala beegsay cadowga allah oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa tafaasiil laga helayaa qarax askarta kufaarta xabashida etoobiya lagula beegsaday gudaha degmada baadheer oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada gedo waxaana qaraxaasi allah fadligiisa ku bakhtiyey laba askari etoobiyaan ah waxaana ku dhaawacantay laba kaloo isla etoobiyaanka ah dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taalla galbeedka magaalada beledweyne maktabka diiwaanka sakawaadka ee mujaahidiinta ayaa ku dhawaaqay xamlo ballaaran oo kor loogu qaadayo caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abuaiman daryeelka caafimaadka xoolaha la dhaqdo waa tiirka ugu muhiimsan ee lagu helo wax soo saar wanaagsan korin caafimaad leh iyo ka hortagga cudurrada xoolaha caafimaadka qaba waxay bixiyaan faa'iidooyin dhaqaale oo sare halka daryeelka caafimaadka xooluhu uu ka hortago cudurrada faafa yareeyo dhimashada xoolaha kordhiyo wax soo saarka caanaha iyo hilibka hagaajiyo taranka iyo koritaanka xoolaha ilaaliya caafimaadka dadka maadaama cudurrada qaar ay xoolaha ugu gudbi karaan dadka sidaas darteed isaga oo ka duulaya maktabka diiwaanka sakada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si gaara qaybta xanaanada oo mas-uuliyaddaasi ay saaran tahay shalay waxa uu degmada boolafullay ee walaayada islaamiga ee bay ku qabtay xaflad ballaaran oo mug iyo miisaan lahayd kulmisayna mas-uuliyiin heer xarako mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay culimo ugaasyo dad xoolodhaqato ganacsato dhaqaatiir dhallinyaro iyo qeybaha bulshada xafladdan oo lagu shaacinaya xamlo ballaaran oo isugu jirtay wacyigelin iyo daaweyn xoolaha la dhaqdo oo lacag la'aan ah lagana fulin doono inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ugu horeyn culimmada wilaayaadka islaamiga dalka ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leeyihiin xoolaha la dhaqdo iyo si guud waajibnimada in loo istaago daryeelkooda waxaana ka hadlay sheekh fu'aad maxamed qalaf iyo sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim waxa ugu badan ee jihaadkaa lagu wado waa geela iyo lo'da iyo ariga sakada laga qaadayo dadka muslimiinta sakada bixinayo hubka lagu gado ayaa diinka ilaahay lagu difaacaya marka in xoolaha la dhaqaaleeyo ammaano weeye kuwa raacaya inay ka warhayaan in la daaweeyo waa shay waajibah laba kelimo ayay walaaluhu xamladan hadda adeegsadeen oo ah dawaynta iyo wacyigelinta xooluhu waa nolosheenna dhaqaalahoo dhan la dagaalamaya qayb ka mid ah weeye waa in aan dhammaan tannada aanu ka faa'iidaysanno xamladan iyo ololahan socda oo wacyigelinta iyo dhiirigelinta iyo dawaynta ah intaasi kadib waxaa madasha xafladda laga jeediyey kelimad ku saabsan xamlada iyo cidda ay beegsan doonto annagoo ah maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakatu shabaabulmujaahidiin qismiga xanaanada xoolaha waxaa halkan uga dhawaaqaynaa olole ballaaran oo la magacbaxay ololaha koruqaadista iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo ee wilaayaadka islaamiga mashruucaas oo halkudhigiisu yahay gurmadka caafimaadka xoolaha iyo wacyigelinta reer miyiga waxaa taabogeliyey ama soo qorsheeyey xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana fulintiisa iska leh maktabka diiwaanka sakawaadka khaasatan qismiga xanaanada xoolaha ee mashruucan ujeedkiisu wuxuu yahay in lagu wacyigeliyo loona gurmado reer miyiga mid ka mid a dadka xoolo dhaqatada ayaa aad u soo dhoweeyey mashruucan iyo baahida ay u qabeen haddii ay yihiin reer miyiga ee dadka walaayaanka ee muslimiinta hortumaana horta farxadda la hadan weysan aanad hoolaha dawgaan wixii un boyd un sag barbixin udara u dhammaadeen ha naga ta looye ha naga ta keel ha naga ta ere konton sane shara neef walisisku ufuro dhusus habisteeni suu yimada dawgaanu koowi un ugu dambeyn sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa sheegay in ka wilaaye ahaan kaalinkooda ay ka qaadan doonaan ololaha daryeelka caafimaadka xoolaha la dhaqdo sida geela looda iyo ariga maantana in neefkii xanuunsanaa laftirkiisa maxay ahayto in daawi loo sameeyo oo cirbado loo soo qaatay maxay ahayto tii afka lagu shubaayey iyo tii lagu duraayey tii lagu buufinayey wixoo dhanba rag dhan tiimam dhan loo sameeyey oo xabad ridi lahaa gaalo ku caadi lahaa maanta inay ku aadaan maxay badbaadinta xoolaha nool inay ku aadaan mujaahidiinta jazaahum allahu khayr si xagar la'aana inay u diyaarsan yihiin inay ugu gurmadaan dadka muslimiinta ah wilaayaadka islaamiga ah ku nool waxaan bogaadinaynaa wilaayada islaamiga ah bay si guud xarakatu shabaab almujaahidiin si gaara maktabka diiwaanka zakada oo shaqadan runtii lafdhabar u ah kana shaqeeyey jazaahum allahu khayr wa khayr aljaza si gaara qasmiga الثروة الحيوانية أو حد نلف فديو شقدنا أودي يرسن وبقادرنا ونسود وين إن شاء الله تعالى وحن بلن قاضينا in waxay ahayd raggaan inta shaqaynayaan walaayada ku jiraan degmooyinkao dhan si xagarlaana inaan ula shaqayno caafimaadka xoolaha la dhaqdo wuxuu ku xihan yahay quudin wanaagsan biyo nadiif ah nadaafad iyo la socod joogto ah oo xagga caafimaadka marka la raaco hababka saxda ah ee daryeelka caafimaadka xoolaha waxaa kor u kaca wax soo saarka faa'iidada dhaqaalaha iyo badbaadada xoolaha iyo dadka labaduba xoolaha caafimaadka qaba waa saldhigga horumarka xoolodhaqatada iyo sugnaanta cuntada bulshada soomaaliyeed jasaaka allaahu khayran walaalka waaman iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa suuqa toddobaadlaha ah ee degmada miirtaqwa ee ulasaamiga shabeelle waxaa suuqaasi booqday warbixintan inooga diyaariyey walaalkeena faysal mahad soomaali
qoraxdu weli si buuxda uma soo bixin balse dhaqdhaqaaqii magaalada miirtaqwa ayaa durba bilowday boqolaal mootooyin ah gaadiidka yaryar iyo dad lugaynaya ayaa ku qulqulaya magaalada ma ahan maalin caadi ah waa khamiis maalinta ugu mashquulka badan toddobaadka ee suuqa miirtaqwo magaaladan oo ku taalla wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa muddo dheer ahayd meel ay ku kulmaan xoolodhaqatada beeralayda iyo ganacsato ka kala timaadda deegaanno badan oo gobolka ka mid ah iyo wilaayaadka dariska la'ah maalinta khamiista ah miirtaqwo waxay isku beddashaa xarun dhaqaale oo soo jiidata kumannaan qof ah qaybta ugu mashquulka badan suuqa waa tan xoolaha waxaa meel kasta lagu arkayaa xoolaha noocyadooda kala duwan lo'da ariga iyo geela inkastoo waxa indhahaagu qabanayaan ay u badan yihiin idaha sawaxanka iyo buuqa ganacsatada qiimaynta xoolaha iyo gorgortankooda ayaa dhinac walba ka yeeraya
todoba jir waay halkan kanumaa todoba jir haye marka maxay kaga duwan yihiin marka kuwa kale waxay uga duwayn in la dhaqaleyo oo baahi lala-ag seexday ha iyo dayn haye marka haddaa la rabaa in wixii la geliyey laga soo raado haye maasha allah idaha ayaa ah xoolaha ugu badan ee suuqa lagu kala gato gobolka shabeellada dhexe ayaana caan ku ah dhaqashada xoolahan waxaana ganacsigooda uu lafdhabar u yahay dhaqaalaha qoysas badan walaal horta suuqa waa suuqa ugu weyn gobolka shabeellada dhexe waa suuqa ugu weyn xataa gobolka suuqiisa wuu ka weyn yahay suuqan waa suuq caalami ah oo la iskugu yimaado maalinta khamiista toddobaadkiiba hal mar waxaa la keenaa xoolaha ariga sida geela sida lo'da waxaan lagu iibinin ma laha waxaa looga soo safraa ilaa xamar ilaa hiiraan ilaa galgaduud meel walbaa layskaga yimaadaa xoolaha yimaada kumanaan xoolaha la keenaa maalinta oo khamiista ah waana lagu iibiyaa qiimaha markaan kaaga hadlo suuqa qiimihiisu waa kala nuucnuuc waaye idaha marka la yidhahdo birimada saddex boqolay joogtaa saddex boqol saddex boqol konton saas waay birimada oo dollarka ah waa idaha soo maaha haddii la yidhaahdo iracadka saasoo kaleenta ayagane birimadu saddex boqol laba boqol iyo siddeetan sidaas waaye iyo waxba nafba siduu sidaas waaye suuqaan marka xalkiisu waa sidaas cidahaas waxaa loogu faliilaa idihiisu daawo waaye oo dadka daawada raba oo jiran oo xanuunyadu ay la daala dhacay ayaa u soo doonta inta xoolaha xanuunadaas waxaa kamid ah feshinka
laakiin suuqa mirtaqwo kuma koobna xoolaha oo keliya dhinacyada kale ee suuqa waxaa camiran meelo lagu iibiyo qudaarta raashinka dharka iyo kabaha beeralaydu waxay soo bandhigaan wax soo saarkooda cusub halka ganacsatadu ay ka faa'iidaystaan isu imaatinka dadka tirada badan sidaana dhaqaale uga sameeya موسك على سوقادا جنالي أيه وحالك هنا حمر حمر لك هنا حمر حق سوقادا باور أيه باور وحوكينا جور جوهر كينا جور جور حق سوقادا باور أيه باور وحوكينا بيعدة biicade آه kadib biicade inta u soo wareegaysaa ها موتا كيني marka ee, markay u yartahay meeqaa soo qadaa oo kale هذا شن كنتال أفر كنتال afar kintaal آه وقت ما إن شاء الله أنتوا إلهي وطلق الوابحي مياهر جورا أنا de jowhara tahay آه jowhara ganacsan u soo baxdaa hadda soo aadaa ما بري dadka qaar waxay u yimaadaan si ay wax u iibsadaan qaarna si ay isaga iibiyaan halka kuwa kalena ay u yimaadaan inay la kulmaan qaraabo iyo saaxiibbo muddo kala maqnaa saacaddu markan waxay soo gaartay sagaalka iyo barka subaxnimo waxaan ka tegaynaa suuqa xoolaha oo aan sidaa uga fogayn magaalada iyo maqaayadaha laga cunteeyo safaf dhaadheer ayaa loo galaa maqaayadaha lagu qalo hilibka idaha gudaha maqaayadda qiiqa hilibka la dubayo iyo carafta maraqa ayaa meel walba iska qabsanaysa dad badan ayaa saacado sugaya si ay u helaan hilib cusub oo maalinkaa la gowracay Abdulaar Abdulcadow. maqaayadan waxaa lagu qalaa idaha waaweynka oo adiga dadka igfishinka qabo kaletood galaha oo sida kaletood oo adiga ilaahay kuuma daraade keliya xanuunka barnaamijkaasay dadka u cunaan dad wuxuu iskaga cunyaa hilbahan oo cadiinta ah oo kaletood way iska cunayaan qofba si u isticmaashaa kulley hadda wax saa'id ahoo sii jira ma jiraan maqaayadu badan raashin kale laguma kariyo waxaa lagu waxeeya waa wananka jabsada lix togod todoba togod adiga ninba sow adiga ilaahay kuuma daraade suuqa suu looga soo heli karo aa loogu qalaa maga waxaas oo ilaahay kuuma dara dadkan qofba adiga raashin lagama meesha lagama cuno
haddii aad mirtaqwa timaaddo khamiis waa inaad dhadhamisaa hilibka idaha waa dhaqanka dadka deegaanka waana waxay ku faanaan hadda maqaayad ayaan joogaa gudaha ayaan u geli doonaa insha allah dalab ayaan dhiibanaynaa inta ka horaysana waxaan la kulmi doonaa akhyaar badan oo halkan ku hilba cunaysa tahay andalus khayr allah siiyo meesha tan waxaa yaalla hilib aad u cadiima waa maqaadu si fiicane maarata u kala socotaa daawad fiican ay leedahay insha allah hilibka kan jabsaday oo imba afar togada saddex togad laba togad marba si ay tahay qofku cuna daawad iyo khayran una waa dalka hooyo wax walahayne ma daawil fiican aan ka rajayna insha allah wax dibadda laga karo bakti oo maartaya oo dhacay ma ahan insha oo kale culimadooda ma aha insha allah marka waxaan ku- aan ku booriyayna dadka walaalahayna inay ku dadaalaan xoolahayna iyo dhirtayna da- ilaahay naga siiya dalka oo noo baxda maalin kastoo khamiisa saana kale isugu timaadaan haa saana isu dhimaadnaa waa soo weliba meesha meel lamahan jirnaan soo diigsannaa soo dadaalnaa oon dhahnaa bal aan doonano hilibkaas daawada Aan ka gaarsiino.
insha allah haa.
Maasha Allah.
hilibaan dalbadhaa haye haa hilib idaad waa haye haa wuxuu ka yahay waa iri jabsaday oo madaawila waxaan cunnimo ma ahan raashin ma ahan daawo waa haye waa fahamta sooma maxaa ku leedahay daawo yahay maxaa ku leedahay waxaan ku leeyahay wax badan aan lagu arkay haye haa waa gartay dadka markuu geedmudoo kale Mhm.
markuu igfishin ku dhaco kale fiir xanuun markuu waayo kale haye waxaa la arka dad xabado ku jirta oo kasoo baxshaa la arka aad iyo aad hilibkan idaha haa haye oo wallahi been aan ahayn xaqiiqa waa haye haa marka siday tahayba waa ku dadaalaysaan inaad heshaan maalinka khamiista aad iyo aadaan ugu dadaalnaa weliba waxaan dhib ku qabnaaho aan dhib ku qabnaaho aan la ceel cunsanaa waxay tahay waa ha- maalinta khamiisaa jaw naga yahaa haye iyadoo hadda ee yacni ay cariiri dhaliyey irigii xoolo abaara ay jiraan haa aad iyo aad abaarahaas aad kuleyl dhilan keenay marka xooli sidii luhin lahaa cariiri ku jira xoga ciriiri haa haa aad iyo aad waa anuka beledkan waa dekedayni waa eelaboorkayni haye waa meeshii aan ku xiraynay oo wax walba aan uga xiraynay Mhm.
amba caafimaad ha noqoto amba waxbarasho ha noqoto Mhm.
amba raashinka la quuto ha noqoto haa hadda maqaayadan aan fadhino wax cunto ah laguma gado oo oo Walaal bariis iyo aan- baasta ah laguma ma lagu gado haye hilib keliya shaah xataa laguma gado haye haa waa inaad maraq cabto waa inaad hilib cunto hilib iyo maraqaad cune irdaadka baxe waa gartay hadda xaaladaas adood cunta hilib horta horta jeef hilib uu soo qabo ninkan waanoo dalbaya mid dalbaya waanoo dalbaya adiga iyo ayuba xaaladaas aad u jeedo waanoo dalbaya hadda jabkaas hilibaa cunaa koob maraq ahaan cabaa wax kale oo baantay male birri afar saac dadka deegaanka qaarkood waxay aaminsan yihiin in hilibka idaha uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aad u badan marka la eego muuqaalka guud miir taqwa waxay ka tarjumaysaa sida dhaqaalaha miyiga soomaaliya uu weli ugu tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha magaalada ayaa tusaale u ah sida suuqyada toddobaadlaha ahi u sii wadaan isku xirka bulshada iyo kobcinta ganacsiga gudaha iyadoo soomaaliya ay wajahdo caqabado dhaqaale iyo kuwo amni suuqyada sida miir taqwa oo kale ah ayaa weli ah halbowlayaasha nolosha malaayiin qof oo ku nool miyiga iyo magaalooyinka yaryar walow markan meesha ay ka baxday lacagtii shilinka soomaaliga oo suuqan aad u kala waday waa yeelka ciroolaha iyo saqiirka ay si isku mid ah wax uga iibsan jireen haddase lacagtu waxay noqotay mid elektaroonig ah oo danabaysan dadka waaweynna waa ku dhib waxaan ka mid ahaa doqowda meertaqo lacagta tuurmada waan dhibe yaanyo waa soo gadaweyne kaashkaynayaa noo fiicnaay waxba waa fahmay.
waxaan ka soo sheekaynay ganacsiga iyo maalinka khamiista ah ee degmada miirtaqwo sidoo kale maalinkan waxaan booqannay goobta caafimaad ee mahad alla waa xarunta dhallaanka iyo hooyada ee keliya ay leedahay magaaladan waxaa lagu xaliyaa kiisas badan oo kala duwan wixii halkan lagu qaban waayana waxaa deg deg loogu qaadaa degmada jowhar booqashadeenna xaruntan caafimaad waxaa nagu qaabishay umuliso sacdiye muxuudiin macow oo muddo sannada ah ka shaqaynaysay caafimaadka waxaan ka waraysannay xaruntan iyo qaabka ay u shaqayso magacayga waa sacdiye muxuudiin macow ku nool degmada meertaqwo umuliso ah qaybta jinekolojiyadan u haayo neersisna hore u ahaay laakiin shaqadeyda intaba way isku tahay maadaama ay baahi caafimaad ay ka jirto sabaxdan alxamdulilah rabbilcaalamiin gabar meeshan waa ku umushay dad ceel baraf iyo caadley iyo meel qurac faaraxi la yirahdo iyo laba garas naga soo booqday oo daawo u imaaday maalinta khamiista micnaha maalmaha kale baabuur ma jirto maalmahaasaa suuqa la isugu yimaadaa markaasay halkan ay yimaadaan ha qof kastoo baahi qabta ama uurle ama dhiigbaxayso ama dhalayso ama sideeda kale isaga xanuunsan ama dhiig la-aan ay hayso ejbigeeda oo dhacsan yahay barajarka dhacsan yahay adiga inti oo markaas ay baahi caafimaad ee haweenka ay qabaan aan markaas aan u galaa waxaa ka mid ah dadka oo aneemiyaatada ah oo dhigil-aanta ah dadka ekfeshinka saa'id ah dad adiga shuban oo uu haayo oo markaas soo shubme ee fuuqbaxay intaasa maalinta khamiista ee badanaa aan aan qaabilaa maya ayo wakti hadda xitaa gabar qurac faarax laga keena hadda aan dhaliyey saddex saac labaatan iyo dhashay oo hadda banaanka falaba ay iigu suran tahay ayo waktiga oo ay soo qabato fooshaa la ii keena ilaa laba garas ceel dheer buraale ceel baraf biyo caddo meel kasta adiga inta nawaaxigan oo wixii oo hadaa ii ka sokeeya marka kiisaska waaweyn oo tusaale aad xalin weyso oo kale intee la gaarsiiyaa jowhar wax ka sokeeya male markay wadada xitaa sometime jowhar waaba naga xiran taaba waqtiyada roobabka iyo biibaxda way naga xiran taha mid meesha ugu dhow oo emerjensiga aan u dirna waa muqdisho ha inkastoon ambalaasna aan lahayn laakiin gawaarida iska karaystaan kiiska ugu dhow waa jowhar meesha aan micnaha in laga qaabil rabo laakiin badanaa wadada way naga xirantaa hadda waqti roobkaa la galay waxaa laga yaabaa isbuucan soo socda xitaa inay xiranto waayahay ee, dadka aad la kulmayso dabcan waa dad kala duwan dad wax haysto dad aan waxba haysan siay kugu kala socan yihiin badanaa dad wax haysta maaha sidee dhanba volunteer camalan u shaqeeyaa qofka maantaoo kale markay dhasho lacag iskama dhiibi karto xoolaan kuu soo safrinaa ama beer wax ka soo go-o waxaasaa la sugaa waqtiyadan jiilaalkana sidii wax laygu siiyaba ilaahaa og in qofkaas biniaadanka aan caawiyo oo markay waxheshan aan wax ka qaado saasaan ku shaqaynaa filantir ahaana u shaqaynaa mogi qof maanta wax haysato oo haddana midda kale waxay qabaan qofka markay maanta fool qabato ma yimaadaan waxay raajiciyaan inay gurigooda isaga dhalaan waxay leeyihiin afar aqoolooday foolaysa shan aqoolood qofkii oo barasharka dhacay ejbiga dhacay oo aan bahadli karin oo tacbaanahay keenaan markaasaa khamiis kasta magaalada miirtaqwo waxay martigelaysaa muuqaal ka sheekaynaya adkaysiga bulshada soomaaliyeed awoodda ganacsiga maxalliga ah iyo xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya dadka dhulkooda iyo xoolahooda halkan waa miirtaqwo oo ka mid ah afarta tuulo ee iminka ku naaloonaya ammaanka iyo kala dambaynta waafaqsan shareecada islaamka
guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiisa waxaad nimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeliy oo aan uga mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al-andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak